parole. Oh, God, the green body, your dear Sagalede, the door of Marivaro, the Hallelujah. Anduro tapal bangko marito lohe elane. Ya iyo samsara ya dalai dake ake. Budhu bule arin dara dusan dahal kanura ini. Madayaro talarara hadan daugamara ya. eh. Duku ada lagi indah kawala gubernawai Darai yokora lasari darwahan gerine Yawawe Durah maha hajaran dudangir kakadayo Yukunu halki arai wa kuru danato Waxaa suni bakaarkiisa dhacay dolanka inaa waxaa laga yaabaa dad badani marka ayaataan asaalada bilicda san oofinteeda uu ku qotomo sayid maxamed oo guusan faraskiisa geli jiray isaga oo deebtii dagaalka ka dhexeeyey kuna socda goobta dagaalka inay isweydiiyaan muxuu sayid maxamed ku mutaysay xusuusta cismada leh haddaba suuragal ma aha in qorbo qur ah lagu soo koobo dagaal kow iyo labaatan sano soconayay haase yeeshee waxaanu ku daynaa in aan guud marno miicnaantii geesinimadii iyo midabkii gobonnimo doonka daraawiisha oo uu hogaaminayey sayid maxamed cabdille xasan kuwaa oo har iyo hoyda u diiday gumaysiga xilaac walbana ka wareemay Dodanaa la soo duubay haddeenaa isoo doosay waxla soo dandaasharaa haddeenaa ku gowracday dilkiblaa xawaadiri haddeenaraa ku jiidaaye dadka weerar qobke hadday diriiri ku yeedhay annagaan dignin qabin haddii naraa dadaalkiyey duyada ulusaa hadday dala kooru dhaafatay jayladu dalluuntay haddii naraa darikiyey degdeg inaan u kororo waa dowlad caalamkeedee madulkeenay kuwan duucad oo wada daraawee digrii markuu ku soo galay xarbiga haniyo sulkaygu dayaydii hore sabaabaqay daraada taageereen miyaanyo indana miyaan dhabta kaala raaceen markii sayid maxamed cabdulla xasan uu ku soo noqday derdera isagoo xajkii ka yimid sanadku markuu ahaa kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaasankii wuxuu tegey miyiga derdera wuxuuna faafi jiray diinta islaamka isagoo ummadda uga digi jiray inay isdhacaan iskuna isduulaan wuxuuna heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay isaqoonsadaan sidaa awgeed ingiriisku waxuu ugu horraynba u arkayey sayidka inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasillo-aan ka dhex galiyo qabaailka soomaaliyeed uxugaynka qusulka ingiriiska berbere u fufiyey waxa uu xiriir joogta ala lahaa sayid maxamed haddii fasdaco oo midiga ka dhacana waa lala socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray in uu wax ka qabto
ingiriisku waa ogaa in sayid maxamed uu leeyahay xeer badan hase yeeshee marnaba kama cadsanaynin oo doradka kumana jirin halganka gobannimo doona oo ka bilowda dalka soomaaliyeed kun sideed boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii waxaa laysla dhex mashaaxay magaalada berbera ingiriiskiina soo gaarsay riiseed maxamed uu warsanayo rag iyo saarid si uu ugu duulo una qabsado degmooyinka koonfur bari dowladda ingiriisku waxa ay ku dhaqaaqday inay arrintaasi isku taxallujiso si ay u ogaato runtu waxa ay tahay hase ahaatee ingiriisku uma suura gelin si uu si sahla ku ogaado sayidka iyo akhbaarkiisa waayo dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa baa diiday in ay ingiriiska u xog waramaan markii la waraystay laba iyo tobankii abr kun sideed boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii konsulkii sareeye ingiriiska gaashaala sare j hay thornton waxaa soo gaaray warar sugaya in sayd maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaarayso saddex kun uuna tabaabasho ugu jiro duulnimo baan oo ingiriisku ku soo qaado luii agos kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii waxaa ilaaladii ingiriiska soo sheegtay in sayid maxamed uu yimid burco isaga oo wataa ciidamo shan kun ah oo kun iyo shan boqol oo ka mid yihiin ay fardoole yihiin saddex boqol oo ka midiina ay baraakiir haystaan burco waxay ahayd meel xagga ah saabcooyinka dagaalka aada ugu habboon waayo mid joogta ah bay lahayd xilliyada abaaraha sayd maxamed cabdilla xasan waktigaa waxa uu si bareera ugu dhawaaqay in uu dagaal muqadas ah oo gobonnimo doon ah ingiriiska kula jiro askartiisina waxaa ugu baxsay daraawiin wuxuuna ku cod qabaailka soomaaliyeed oo dhan in ay la dagaalamaan jihaadka lijiga gaaladana in ay la galaan waa buudareertabay fircoon diriiciyadiimuyeed wakuu diyaar ugu akriyey dinka gaaladae dadki deeraweya waxaad nagu degaysaane waa waxaa dariiqii sharciga uga bilowsane dawgii rasuulkiina waa daba martaysane indirdiran ilayskii dafaadaw ka raarene dallacaad jacayl baad urkii noola diriirsane dibaadiina waa xataa u galay dara buuxsadae dadimuu idin hoolayaa waydin daagayaaye midhabkuu idin fulaa ayaa dibuu goysaane markaa hore dabkuu elinka digi dugaarkidiise markaa higaana saaraha dawuu idin darinkiine markaa higaa dalkuu idin kooran buyo dhaafsadae markaa higaa dusuu elinka rari sidaa dabeeraaye
sidaa daraaddeed magaalada berbera waxaa soo xaduusay akhbaar cabsi leh oo sigisa in ciidamada daraawiintu ay ku soo dhow yihiin berbera markii ay soo galaanna in ay baabsiin doonaan ayna bixi doonaan maalka iyo moodka duuleeyaha magaaladana guri doonaan arrintaasi argagax iyo cabsi ayay ku riday ingiriiska iyo dadisleydii hindiga ahayd kuwa oo xoolahoodii oo dhan badeecad iyo qalab waxay lahaayeen ku dawdatay marka magaciisa la odhan jiray falcon waxayna u qaxeen magaalada cadan nimankii duuleeyaha ahaa ee soomaaliya ka tegay waxay ku sii qajibeen saraakiishii iyo ciidamadii cadan laga soo qaadi jiray khatarta sugaysa marka ay soomaaliya cadka dhigaan duuleeyihii ku haray berberena habeen qura ma legin ilaa qaybta berbere ay soo gaareen laba markab oo kuwa dagaalka oo la kala odhan jiray miiso iyo bomone kowdii sebtembar kun iyo sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii sayid maxamed cabdulla xasan warqadan uu usoo diray ingiriiska oo ku qoray afka carabiga sayidku waxa uu warqadiisa ku bilaabay sidatan waxayna ka timid maxamed sina cabdulla xasan waxayna u socotaa ingiriiska sayd maxamed warqadiisii waa kan waxaan idiin sheegayaa in aad samayseen wixii aad doonayseen waxaan kale oo idiin sheegayaa in dadkaadiga rumaysan ay yihiin kuwa khaa'iniin ah oo diintoodii iyo dalkoodiiba aasiyey waa maxamed sii aad ka degneen oo idin warsanaya in aad hubkay ka dhigtaan oo isguurtaan sidaa darteed baan warqaddan idiinku soo diray iminka laba kala doorta haddii aad dagaal doonaysaan guddooma baanu leenahay haddii aad nabada rabtaanna baxda qiimaheeda oo ah inaad dalka isaga tagtaan wasiirkii sare ee ingiriiska markii uu akhristay warqadii sayidka aad buu uga carooday waxaana ingiriisku u aqoonsaday inuu ku guddoobay salibkii wuxuuna digiyey ku yidhi soomaalidii salibkiisa ku hor jirtay in khidaab ay la kulmi doonaan haddii haba yaraatee kuwa xiriira ay la yeeshaan ama kaalmo u bixiyaan sayidka ingiriisku waxay sayidka u baxseen
xilligaas gumaysigu wax aan miirsanin oo diimo ah uu haystay ciddii xoogga ingiriisku leeyahay isku dayna inay soo taagto
daafitada iyo sabcooyinka dagaalka ciidamadii daraawiidda oo xambaarsan waanadii xasuusanna gabayadii gubaabada lahaa ee sayidka naftooda bay u hureen dalkooda iyo diintooda sidii ay u dhaafidi lahaayeen
sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol bilowgiisii iyo ingiriisku wuxuu heshiis la yeeshay boqorkii dalka etoobiya manane waxayna isku waafaqeen inay wadajir sayidka ula dagaalamaan waxaana bishii maanta kun iyo sagaal boqol ka soo ambabaxay magaalada harar ciidamo xabashi ah oo hogaaminayay jenas mat fank waxayna labaatan iyo afartii maarku daraawiishta iyo ciidamadii xabashida isku haleeleen jirtida halkaa oo wax la dilay iyo wax la dhaawacay laga dhigay
mister salter oo ahaa qodolku sare ee ingiriiska waxa uu diray weynka dhaqankan ujeedada duulimaadkiisu waa inaa diidaan sayidka ciidamadiisana jeditaan haddii sayidku isdiido waa aqbali kartaan haddii uusan arrintaasi wax shuruuda ku xirin markaa kadibna waa inaad baabiisaan dhammaanba qabiiladii sayidka taajirada u jidiyey isaga oo fulinaya amarkaasi ka soo baxay dowladda ingiriiska sweyn oo ciidamo xoog badan oo afrikanka urur iyo eesiyaan isugu jira wata baasi rasmi ahaan ah sayidka ugu soo qaaday duulimaadkii ugu horreeyey
bishii november kun iyo sagaal boqol waxaa dalka soomaaliya yimid gaashaanla saray weyn si u hogaamiyo duulimaadkii u horreeyey ee sayidka lagu raadiyey edweyn kuma cusbayn dalka soomaaliya ee hadda ka hor uu soo raacay walaalkii s s isweyn oo ahaa ninkii dalmarinta ahaa oo sahanka ku maray degmooyin badan oo ka mida dalka soomaaliya ninka waxaa sii qoray buugga la magac baxay seventeen tropic through somaliland oo ah saddex iyo toban socdaal ee soomaaliya lagu maray gaashaanla diray weyn waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidamadii sayidka laga horgeyn lahaa wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu ingiriisku la lahaa xabashida waxayna go'aan ku gaareen in ciidamo u wanaag oo daraawiirta ku kacaan sidaa daraaddeed waxaa ingiriiska dalka etoobiya uu diray gaashaan leedo xamgeeyey oo ka tirsan ciidamadii la odhan jiray royal gas inkaasi oo soo gaaray harar bishii abri kun iyo sagaal boqol iyo kowdii si uu usoo qabanqaabiyo una tababaro ciidamo dhinaca galbeed ka weerara sayidka ingiriisku waxa uu dagaalkaa ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo ay ku dhaarin jireen waxaana ka mid ahaa gaashaanle british dhamna j n m dhamna j n s howard iyo kuwo fara badan markii uu berberan yimid weyn waxa uu baxshay fogwaran waxaan aad ula amankaagay sida ay naftooda u beenaynayaan daraawiinta marnaba u nalayn maynay ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta daraawiintu heerkaan gaarsiisan tahay daraawiishtu heerkaan gaarsiisan tahay daraawiishtu waxay u badan yihiin niman xaafadkoodii ridoodii iyo maalkoodii ka bixiyey si ay u noqdaan naftooda walayaal waxay dhisaan cimaamado iyo go'yaal bayl ah waxayna qabaan amar ah inay jiraan ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha ugu kacdee iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax jiraanba in ay talada geliyaan sidaa darteed goobtii dagaalka raggii daraawiishta uga dhintay waxay u badnaayeen xaajiyaal iyo suyuuq loogu soo galay ayuu yidhi duxuubkii aanu ku jirnay iyagoo leh allaahu akbar ama ilaah baa weyn hadalkaa waa xog warankiis weyn duulnimaadkii koowaad iyo kii labaad oo bilowday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii waxa uu dhammaaday lixdii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo labadii goobihii ingiriiska iyo sahilka ku kulmeenna waxaa ugu waaweynaa afbakayne iyo fardhigi
shajaalay xayrabooyinku gabaasyadu qaadeen dugniyaasha foolkaan ninkii gawracoodu jiiday sidibooda geesara ninkaa gadagu nareeye ingiriista koolkaan ninkii guluudu loodey wekooyinku warin ninkaan gabanka jiidaynay lisaanka caadame ninkii kaga galansiiyey midigeedna saarana ninkii gobanka u gooyey sibixayn gorfaale ah ninkii gogol dhameel aadete yeesaanikii laga maray adba laga gaaray yarbiduu ku tiirsaday ninkaan xidinka duulay ninkaa yidhi gormaana waa miduu galay baseete
ingiriisku intii ay socdeen labadii duulimaad oo hore waxa u korortay waayo aragnimo dheeraad ah waxayna ogaadeen xoogga daraawiinta oo ah mid aan danyarka loo loodin karin ciidamadii ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen kuwii la odhan jiray english african rangers greek iyo waxaa ku soo keeratay kalsooni darro iyo baqdin ay ka qabeen daraawiinta oo aan cadowga u furin si haddaba loo qaban qaadiyo loona kiciyo duulimaadkii saddexaad waxaa soomaaliya yimid labaatan iyo saddexdii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii general w s man dowladda ingiriiska waxayna jeed la yeelatay talyaaniga oo ay ku waafaqeen in talyaanigu beerta bari ka soo weeraro tay sidaa darteed laba markab oo ah kuwa dagaalka oo ingiriiska iyo talyaanigu ay kala leeyihiin ayaa xeebaha dalka ku wareegalaysanayey waxa ayna ku wareegayeen xeebaha si ay u sacabiyaan meel askartooda ay ka soo dejiyaan sayidkana ay ka gaadaan lix iyo tobankii dicembar kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii golaha wasaarada dalka talyaanigu waxa uu oggolaaday in ingiriiska ciidamo uu leeyahay ka soo rogo magaalada boston sidaa daraaddeed ingiriisku waxa uu go-aan ku gaaray in uu wada duulimaadkii saddexaad isagoo ciidamo xoog leh ka soo rogay hobyo iyo berbera si uu dhinac walba uga hareereeyo sayidka kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii dagaalkii ka dhacay jimbudo ingiriisku waxa uu u dhacayay raqbi jimbudo sababtoo ah in goostaasi ay guuldaro ka raacday
heshii amri kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii sanadkii wuxuu usoo diray ingiriiska warqadan markii nugaan uu hayaamiyey waxay ka timid sayid maxamed cabdulla xasan waxayna u socotaa ingiriiska waxaan idin leeyahay maqla hadalkayga oo tixgeliya waxaan doonayaa in aad dalkayga u tasho diintaydana daafaco hadalkayga maqla oo tixgeliya ma ad maqashaane dib baa dacalka idiin soo gaartay waxay idinku sheekeeyeen daraawiidku waa carartay ma ay cararin ee waa dagaalamaya
waxaan u guuraynaa meeshii aan doonno annagoo aan baqayn waxaan doonaynaa in aan idinla dirurno dagaalkana aad ayaan uga hellaa hase yeeshee idinku maya haddii ilaahay yidhaahdo waxaan idinka furan doonaa u fara badan anigu malihii hodanin malihii guryo malihii beero ma haysto dheeman iyo dahab midna oo aad iga dhacdaan dalkaygu wax wanaaga idiima hayo idinkuna uma haysaan aniga waxaad iigu timaadaanba waa xabad iyo dagaal wax kalena imaga helaysaan waxaan kula kulmay raggiinii dagaal waana aan wada gowracay dadkii naga dhintay waxay shaqaysaysanno ilaah baa nala jira had haddii aad dagaal wadaan raalli baanu ka nahay haddii aad nabad rabtaanna ka baxa dalkeeda oo aada dartiisii haddii aad dagaal rabtaanna jidkooda meeshiisa
agaarkiqa kale faneeyo quraac jira ugu xirayo siktoolaha galool iyo sarmaan garaab ku ximayo dimbax kudhaab le jeeqayso baxay jicay iyo sheeqe bilaab xanaaf le jawdeer qalalaan sabiix xaruweyle sirmooqoda hla jirteed wax mudiitereeyayaco sirdo badan tiroon iyo qadho jica iyo seere jabka hawska gooraha waxaan gareedka xoraayay wuxuu jeeni caalabkii libaaxsiguu jibadaayay rakan ku jila wuxuu dabaashade maaye yaldabtiisa qoobka waxaan inuu shalleexayay jajuurka geesaha waxaa jiraayay ruuxayga waxaan jaama gaarkii xabsidaa jibaan ka buraaye wiilkood lahiyayay waxaan sideed ku kaynaashay innii qabeen shabeele wuxuu igu sharaacaye dib waxaan ukuu inay iga jalaabkutaynaaye wiilkaadisiiniskoola ulinkuhunkay muuqay bikiikadaa hortayda waxaan jaha kaala laabtay wuxuu jiinka ii maray harkaan jiriinka tooxaaye toban jeesna ool iyo waxaan jaraar ku anfaaday jawiin lagu haraadiyo waxaan ugu sibaaxayay mugleeyigu dhawaaqdiyo wixii kala ugu siiqleeye
saddexdii kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii waxaa dhammaaday duulimaadkii saddexaad oo intii uu socday sayidka iyo ingiriisku beriga iyo waqooyiga ku dagaalameen waxaa ingiriiska gaashay tug weyn waxaana saraakiishiisa dagaalkaa uga dhintay ka mid ahaa gaashaanla sare ee n rockford gaashaanla dhexe ee w v francet oo hogaaminayay ciidamadii la magac baxay regiment manchester w s e olbury oo taliyo ka ahaa ciidamadii loo yaqaan suffolk regiment captain johnson swan oo ka tirsanaa ciidamadii loo yaqaan argol and sutherland highland w s h demor oo ahaa madaxdii east kent regiment w s m kina oo isaguna ciidamo badan xusnay magacyadaasaanu soo xusnay waxay ka mid ahaayeen boqolaashii saraakiil ee saraawiishtu laysay dagaalkii sii socday
duulimaadkii afraad waxa uu ahaa mid ay xoog uga qayb galeen maraakiibta dagaalku waxaana ingiriisku go-aan ku gaaray in sayidka sidii dowlad xoog badan oo kale loola shiki qaado jenaraal leeni ayaa loo xilsaaray fulinta duulimaadka afraad waxa kale oo la shaqaynayay sarreeyo guusho sidii sayson iyo sarreeyo guusho fashin intii uu socday dagaalkaasi waxaa ingiriiska sayidku gaarsiiyey khasaarooyin xoog badan waxaana ka dhintay saraakiil ingiriisa oo fara badan oo ay ka mid ahaayeen dame jr welland dame t fisher iyo laba xididle c h oder iyo kuwo kale intii duulimaadkaasi socdeen dhintay goobihii laysaga horyimid duulimaadadaasi intii ay socdeen oo daraawiishii ingiriisku ay ku haleeleenna waxaa ka mid ahaa seexdiga cagar weyne darasoole kaargooye iyo sisaane haddii aanu soo qaadano heshiiskii bestalosta kun iyo sagaal boqol iyo afartii wakiilkii dowladda talyaaniga bestalosta wuxuu aaday yimid oo ingiriiska iyo sayidka ah ku dhex dhexaadinayay wuxuuna inti soo sheekeeyey waa ugu horayna in degaan rasmi ah la siiyo sayidka waa midda labaad in dowladnimo gudaha ah loo ogolaado sayidka waa midda saddexaad in xornimo iyo madax banaani ganacsi sayidka la siiyo oo uu helo lugaan iyo hawdna ay noqdaanna dhul aan sayidka lagu faragelin shantii maarso kun iyo sagaal boqol iyo shantii baa sayidku hindiiskaasi dhab ahaan u oggolaaday isaga oo doonayay inuu helo muddo uu ku dubarido ciidamadiisa hubna baadi doonto iyo in uu ka soo kabto khasaaradii ka gaartay dagaalkii jidbaale ingiriisku waxa uu bilaabay in uu hub ka baaro doonihii sayidka badeecada ku jirin sidaa daraaddeed dariisku wuxuu u soo diray ingiriiska warqad cabasho ah oo ku saabsan in ay khilaafeen ingiriisku heshiiskii markii ay baareen iyagoo ka gaashaananayay in sayidku hub soo degsado arrintaa oo sheekh maxamed aad iyo aad uga caruuday waxyeellada ka imaan doontana uu ingiriiska yidhi idinka ayaa taadaya waxaana warqadiisu sayidku u soo diray taliyihii sare ee ingiriiska s b s bordo ka codsaday in haddii la doonayo in heshiiskii basharoodka uu hirgalo u socdo in aan la soo faragelin sayidka badeecadiisa loona soo cesho hubkii iyo saadkii laga dhacay sayid maxamed waxa uu si bareeraa ugu sheegay ingiriiska mar haddii ay geliyeen heshiiskii isaguna inuusan maanta kadib dhawraynin arrintaasi oo ingiriisku u fasirtay in sayidku soo kicin doono dagaal horne sidaa daraaddeed waxaa laysu soo qaaday in la dumo doolimaad iyo col fara badan oo sayidka laga horjeeday dalka ingiriiska kun iyo sagaal boqol iyo sideedii baarlamaanku dood kulol buu u soo jeediyey dowladda isagoo ku eedeeyey lacagta faraha badan oo dagaalka lagu hoobtay ingiriisku uu ku bixinayo siyaasarta faraha badan oo ku dhimanaya sidaa darteed soddonkii noofembar kun iyo sagaal boqol iyo sideedii wasiirkii isticmaalka ingiriiska wuxuu u soo diray taliyihii soomaaliya warqad uu ugu sheegayo in aan dowladda ingiriisku imninka ku tali jirin dagaal sayidka lagu qaado
dowladda ingiriisku waxay isku dayday in ay sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah sii boqorradii hindiga ay kula dhaqantay oo ah in ay maal badan iyo musaaro joogta ah siiso mister john kailan saddexdii maarso kun iyo sagaal boqol iyo tobankii waxa uu baarlamaanka ingiriiska ka soo jeediyey hindise laysku raacay oo ah in sayidka sanadkiiba la siiyo laba kun oo istarliin hase yeeshee sayidku gaashaanka ayuu ku dhuftay arrintaasi wuxuuna u sheegay ingiriiska in uu doonayo gobonnimo gobannimaduna in aan la gorgorin karin sayidku waxa uu yidhi diinteyda iyo dalkayga jaban maayo
ilayow dabiibnimaada waa lagu diloobaye dadku wuxuu jeclaystaa waxaan buxii ka raaqayne anaa diiday degel inaa la galo dallii colaaye dalkan malihin aniga kuwii soo dhaweynaaye أنا أجيل إنما في سعادة حضلوغنين أنا أجيل بغني سعين رضا وصالح أنا أجيل منصورها ضيو إيجا غير لشيت شجارة أنا ضبطو غبانه kolka ay dareeraanaan dul xamaal noqone gacabkii u waaday waani ciidadiyo hubaye dagaalkiisa aniga u xisharoo daalibku waaye durduurada fardowsaadana durdawuraye intayda anigaan ku galan dariiqi mareebe anigaan dariiqada aliyo binta caasiyine anaa walaada darootan hureeti kumodeene daliilkii rasuulkii anigaa doonayo helaye duqaarkayga anigaan dariiselene anigaan bilaalkii anigaa dubabku xidhaane daraawiishtu waxa ay bilaabeen in ay dagaal ku soo qaadaan ingiriiska dagaallo ka fulkulul kuwii hore dowladdana ingiriisku waxa ay ku dayday in ay sayidkaa ka radido inuu dagaalka joojiyo sidaa darteed waxaa arrinta loo xisaabay guddigii uu madax ka yahay generaal sir reginald winde kaa oo intuu ahaa saliimni suudaan la kulmay sixitaankii mahdi oo ahaa mid la mid ah oo u dhigma midka sayidka waxaa kale oo guddigaa ka mid ahaa general ban sali
ergadiiduu hogaaminayay general williams waxay
waxaa dhacay dagaalkii ruga oo waxaa sii lagu jiray keliyihii ciidamada ingiriiska masarkood si alliis dagaalkaasi oo soomaalidii u dambeynay koofii axaana ah kii sayidku ka jiriyey gabaygii caanka ahaa waxaa kale oo halkaasi ku geeriyooday saraakiil badan oo ingiriiska oo ay ka mid ahaa dhanne j h summer
Once in the jogging, oh my God.
waxaa u muuqatay dagaal bareer ah inaan waxbaa sayidka looga qaadin haddii aan la bedelin sabcada lagu socdo november kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo tobankii guddi uu madax ka yahay general sir a r hotcliffe oo loo xilsaarayay in ay gartaan xaaladda daraawiishta talooyin dagaaleedna ay ingiriiska siiyaan ayaa yimid dalka soomaaliya bishii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo tobankii golaha wasaaradda ee ingiriisku waxay go-aan ku gaareen inay sayidka sidii dowlad xoog leh oo kale ula dagaalamaan ayna duulnimaad ka qayb galaan ciidamada dhulka heerka iyo badduba ciidamada ingiriiska ee barigu waxba waa ka tari waayeen sayidka waana u soo dhowaan waayeen faleex iyo qalcadihii kale sayid maxamed waxa uu ku aanbaxay tabco iyo taajko dagaal ugu dambaystii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii bishii january labaatan iyo kowdeedii waxaa sayidka lagu soo kactay dayuuraadkii dagaalka waxaana weerarada hogaaminaya dhamna duuliya goordo dayuuradaha noocadu ahaa g h sagaal waxayna duqeeyeen taleex siidali iyo xarumihii sayidka sidaa darteed daraawiishta waxay ahayd ururkii gobonnimo doonka oo adduunyada ugu horeeyey oo dayuuraad lagula dagaalamo taana waxay muujinaysaa diiranaantii iyo halgankii daraawiishta ay gobonnimada u soo galeen
sayid maxamed markaa kadib waxa uu soo aaday koonfur toddobiyo tobankii febraayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii taliyihii ingiriiska j f barder waxaa u soo diray sayidka warqadan waxaan u soo diray wakti saddex toddobaad laga joogo daraawiishta warqad aan ugu sheegayo in laga magan gelin doono haddii ay isdhiibaan hubkaaga iyo kaygu isma leh adigu waxaa tahay wadaad soomaaliya aniguna waxaan wakiil ka ahay dowladda adduunka ugu xooga weyn oo ka adkaatay jarmalkii iyo turkigii maanta xooggaagii waa yaraaday dayuuraadkana uma adkaysan kartaan dhinac aad u xiisatana ma jiro waxaa xagga kaa xiga boqor cusmaan maxamuud iyo cali sanadi oo hol kula ah mana aadi kartid dalka etoobiya saaxiibka libiya suuq waa siitay rag safarina waa saaxiibkay awoodda uma lihid in aad nala dagaalanto waxaan leeyahay ciidamadaadii badi ahaan gacalkaagiina gacantayda ayay ku jiraan ujeedadaydu ma aha in aan waxlaayo haddii aad istiibto afartan casho dhexdood ammaan iyo xusmo ayaad heli doontaa waxaanse kaaga digaynaa in aadan warqadatan caasiin waxaana ku siinaynaa rug aad ku noolaato diintaadana aad ku fikratid warqad ama jawaab aad ii soo dirto wax micno ah oo qiimo ah oo ay leedahay ma jirto haddii aadan afartan casho dhexdood ku imaan waxaa warqadan kuugu soo dhiibay haweenaydaadii warqadda waxaa siixay t f arker taliyihii ingiriiska toddoba iyo tobankii february kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii shan iyo labaatankii maarso waxaa ingiriiska u yimid sheekh cali oo ahaan jiray raalligii kale oo wada jawaabtii warqadii sayidka loo diray waxaa kale oo sheekh cali la socday xaaji cusmaan oo sayidka adeerkii ahaa warqadii sayidku waxay ahayd sida tan waan helay warqadaadii aad soo dirteen labiyo labaatankii jamaadul aakhir jawaabteediina waa tan warqadaadii macnaheedu waxa uu ahaa inaad ka adkaateen jarmal iyo turkiya xoog badanna leedihiin iyo inaan isdhiibo isdhiibi maayo dagaalkana waan wadaya inta aad idinku wadaan ammaan iyo magangelyana ilaah baa leh xoogna ninkuu siiyo ayaa iska leh
min daruuq laaldaahyo weyn dadaab la migaanay jirmo iyo furaash lagu gamiyo doonyoriyo raaxo anigoo waxaan doonayo baadiriijo waa in haysate garaaradi inagoo dhahdiyo diibsinaa la saartay dabwax gubaa dayuuradoo wixiina dulgowdaysay wagii bilaacaba wixii naga dulguuxaaye inkastaanu qardaadinoo dali ka furyaynay lixdii badiyo daalo iyo dalaaqyadii heera dalkii aanu joognaba wixii nagu duqaynaaye watii dadkii kala didoodololo kabaaye للمقصد عدل كان كشعيدان وهي لي دبيبت بنانا وهي دبي يمال جيفك درديبيو وهي دار بربراي أنا بكر دمي iyo duni wixii nagaagalay daraarka xildheero duurka iyo hawti wixii dunyo lagu dhaafe loo durduraa wixii nalaaga dhacay daraa wadi geela aridaad masaalkiya wixii nalaaga sii daayay Mumini qabtaale reerka iyaga duugnihi gaale. Dullii shareeraa wixii dalnacaaga gooyey. Dagdagta iyo orodkii waxaan dibowga kidaynay. Nin duur iyo waxay shiikh dihiin xulimadii deenatay. Waxay duub haddii ay wadnay dihiin duliskiisa. Duxada garoowe ah wixii had ku duulu faaqay. Nabintiin lugaaleed wixii nalagu dolxaayay. Wuxuu dhereex yaraydii kufrigu baabacaa u qaaday. Nugow iyo dhalaan iyo waxaan dumaar naloo reebeen. Dukuliif lekaasoo agmaro dulanka urjinta. Dibbii ikhwaankii ku dhacay dacaatigii gaadhay. dariiqii rasuulkiyo wixii dinta laga jeetay. Dabradii quraad iyo waxaa furuuq dadkii xaagay. Imay dusheedii waxay dumunadu laysay. bislaalka weelige waxaan dusha uga fuulay daltabiyaysigii nagu dhacay dubkana ursiiyey gacluuska iyo ilkii waxaan daliinta rugaynay dhulkii shareecada waxaan dudka ka cadhoonay dubayaal wixii nagu dhacay nalagu dacdushay annagu diidi mayno marbuudayino ninkii dunida lubeena yaa igu diirsadooye inkastoo daleel nala dhigayaan do'iina nuucayman mar haddaan cid laaga dayni hayn mawdka daararkiisa ragga haatan soo dhigaanayo dan iyo xeesheene dacwadaasu waa midaan iyadaa sariir ku decsiiyey waa mid damiirtay xaaladii qalbigu ilaa dilaacayay daruub kalena waa ereeyo ruumbisha kaa igaadashay waa niman ilaahay dirayoo dooshayoo rogeeyeen waa niman daboolmo qalbiga dabackaaga yaale mid wixii u dhiici waa waxaan dux ka gaaranayne doqonnimo darteed waa wuxuu igu diirsadaye waa wixii dabaal degay aroogaalisoo filaye waa wixii durbaansanahay uguura weynow kufrigu buugatay saabay markaas dunida dhafaawale lagu dabaayaaye igu diiba iyo dafiraad igula taaba martee haddaan dushii cadaariyo inay daadhaafay waxaad iga dambaysaanba waa dayrtan maantaahe maxaad igaaga deegataan daruusi la soo dhege ingiriisku waxa uu go'aan ku gaaray ugu dambaystii inuu sayidka u diro ergo ka kooban mashaayikhtii gobollada waqooyi oo ahaa sheekh ismaaciil sheekh saxaad madaxdii dariiqada saalixiyada sheekh cabdillaahi sheekh madar madaxdii dariiqada qaadiriyada sheekh maxamed xuseen iyo xugaal fara badan oo ay ka mid yihiin caaqil cali aadan caaqil jaamac madar caaqil ibraahim warsale caaqil xirji xuseen caaqil xaaji cabdillaahi jaamac iyo caaqil cali guuleed ergadaa ka koobnayd mashaayikhtii dariiqada iyo toddobada caaqil waxaa loo diray ergo ahaan sayidka waxaana ay wadeen waqad ingiriisku sayidka ku wasanayay inuu ergadaasi soo raaco ergadii waxa ay ka baxday boroc sagaalkii abril kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii iyadoo ay hogaaminayaan laba nin oo warqadda jawaabta ah ingiriiska u keentay oo kala ahaa sheekh cali iyo xaaji cusmaan lix iyo toban casho oo socda kadib shan iyo labaatankii abril waxa ay soo gaareen qoraxay oo xarunta sayidka u jirtay afartan mayl sayidka ergadii waxa uu amar ku siiyey inay ingiriiska ku noqdaan una sheegaan inaan sayidku marnaba isdhiibaynin labaatan iyo saddexdii november kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii ayaa sayid maxamed ku geeriyooday inin isagoo gacanta ku haya gabadkii xornimada iyo gobonnimada markuu geeriyooday sayid maxamed gumaystuhu waxa uu isku dayey in uu daboola halgankii uu soo galay iyo ujeedooyinkii uu lahaa oo u dagaalamayey in ka badan kow iyo labaatan sano markii aynu qaadanay gobonnimada siyaasiga ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii lama xusin halgankii dheeraa ee kow iyo labaatanka sano socday hase ahaatee nasiib wanaag kacaanka baa soo nooleeyey taariikhdii abaadsigay ee sayidka wuxuuna mutaystay in lagu qoro taariikhdiisa baaldahaba waayo waxa uu diiday gumaysiga inuu ku lado dalka soomaaliyeed yugaalku diiniyo khatari dayba mayaane dafiraadu waxeeb runbaa lagu dawdaaye bilaal waxaad curaysaan intaan dunida joogaaye hadalkaa dilaacshay miyaan deelka ka habawshay wax maadahiine macaniina suuqidiin ma deelseene
dhegeystayaal barnaamijkii aanu kaga dhawaan
abaadhaha dareeyae sinigu duxuurku yeelkeeda nimayow dantay baan hadlaye igaa balil qaata dacwadayda meeshaan u dhigo firo diigu yeesha waxna loogu diigayaa ninkii dowladnimo haysate waxna loo dalleeyahay ninkii dinta neeli raacay nin ragay dardaaranoo teheeda hoose waa mooge afartaa intaan beel ku xidhay dow maqaaba siiyey dilqaadku waa baahan yahayee daacad maa uu sheegay dacwad kalena soomaali waa midaan